barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo badhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay lixda bisha noofembar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona cashe ibraahim aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadan idaacadda idinku hayna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doonno asalka iyo micnaha suugaanta soomaalida xaggan beeralaydeenna marka ay hadhuur hadhuur fiican inoo baxo ee la feedago ee la tumo ee lakala shaqshaqa la geliyo inta saafiga ah ee naxurka ee macaan ayaa suugaan la odhan jira waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo weliba dhinacii kaalmaha heesaha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynihii hore kosovo hashim athaji islamarkaana ahaa ahliye dagaal oo isu bedelay siyaasi ayaa khamiistii la xidhay loona gudbiyey xarun ku taalla magaalada heeg ee dalka holand si uu u waajaho eeda dembiyo dagaala haashim ayaa si deg dega isku casilay isla maalintii uu ogaaday in xarunta dembiyada kosovo ay xaqiijisay eedagoo la xidhiidha dembiyo dagaal oo isaga ka dhana waxaana haashim iyo saddex xubnood oo kale oo ka wada tirsanaa ciidamada xoreynta ee kosovo oo magacooda loo soo gaabinaya keele lagu eedeeyey inay maamulayaan meelo dadka lagu hayo oo sharci darra ah halkaasoo dadka ka soo horjeeda loogu hayn jiray si bini aadamnimada ka baxsan lagu ciqaabi jiray xilliyada qaarna lagu badili jiray waxaana uu si xidhiidha u dafiri jiray inuu sameeyey wax qaldan shirjaraayadoo uu ku qabtay caasimada kosovo ee brishtina ayaa uu ku sheegay inuu dareemay iscasilaadiisu inay ahayd lagama maarmaana si uu u ilaaliyo sharafta qaranka
madaxweynaha maraykanka ayaa sheegtay caddayn la-aan khamiistii in laga khiyaamay muddo xileed labaad haddii aad tiriso codadka sharciga ah si fudud ayaan ku guulaysanaya ayuu yidhi madaxweyne donald trump haddii aad tiriso codadka sharci darrada ah waxay isku dayi karaan in ay naga xadaan doorashada ayuu yidhi trump ayaa lix iyo toban daqiiqo ku qaatay qolka warbixinsiinta ee aqalka caad oo uu khudbadda ka jeedinayey isagaoo sheegay in hogaanadii uu u hayay gobollada uu codadkooda isbedbedelo si sir ah looga qaaday sida hadalka loo dhigay maadaama ay tirinta codadka sii socotay madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah ayaa ku hogaaminaya trump codadka guud ee dadweynaha iyo kan ergada ee ugu muhiimsan doorashada taas oo runtii go'aamisa guulaystaha madaxweynaha wax su'aalo ah kama uusan qaadin wariyayaasha laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama ee gobolka awdal kusoo diyaariyey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a maantana wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa suugaanta iyo tilmaamihii hore ee ay abwaanadu ka bixin jireen waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya abwaan daahir maxamuud xadi oo ka dhiga luqadda soomaaliga jaamacadda camuud ee magaalada boorama kusoo dhowow abwaan daahir maxamuud xadi aad baad u mahadsan tahay waana dhowahay waana kula qaybsanay sheekadani haashim shaac cumar good
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiguna brofeser daahir maxamuud xadi bal ugu horeyn markaynu sharaxayno ereyga suugaan wakhtigii la casriyeeyey goormu aha rag fara badan oo maaragtay suugaanta u xaydan sida idaaja iyo ereygaa dhigdhiga ereyga sugaanna wuxuu leeyahay micno culus ayuu imika yeeshay wuxuu ekaaday ereyga adab laydhaa afka carabiga afka ingiriiskana literature marka berigii hore laakiin guddiga af soomaaliga ee markii af soomaaliga la qoray ee dowladdii maxamed siyaad bare ilaaha u naxariistee ayaa laga dhigay ereyga adab iyo haddii alla kuu roon yahay literature laakiin berigii hore micno fara badan buu lahaa xaggan beeralaydeenna marka ay hadhuur hadhuur fiican inoo baxo ee la feedaga ee la tumo ee lakala shaqshaqa la geliyo inta saafiga ah ee naxurka ee macaan ayaa suugaan la odhan jira nimanka xoololaydana marka roobku iyo raxmadu da-do ee dhulka la sahan tago dhulka roobku ku xiro ee maasheeyey ee doog ka soo baxo ugbaadku soo baxo ayaa la odhan jiray dhul suugaanle ayaan soo aragnay meelaha qaarkood gobolada reer miiga ee dagaalka badanna khilaafaadkood jirana waxaa loo yaqaanay khilaafka waxa la ysku hayo ayaa suugaan la odhan jiray kiisaskan bilaa macnigaa ayaa suugaan la ohan jiray una raggu ka qayb gelin markaa nin baa yidhi oo waxyaabaha dhaqan ku yar foosha xun baa loo isticmaali jiray hadday masana dee laba seedi iyo sodo iyo inay is arkaan maaha markaa nin baa yidhi laba seedi oo marantay suugaan rag baan mooday sodohdii hadday timaadana in la kala socdaan mooday
markaa qaybaha suugaantu intay u kala baxaan soomaalidu maadaama afkeedu afeed ahayd oo afka un laga sheegayay wuxuu cajiib ku yahay sida af carabiga ayaa had iyo jeer xaraf xaraf laba jeer soo noqda ayay samaysaa si loo xasuusto markay maxkamadii geedka tahay markay tahay waxyaabaha murtida ah marka waxaa la yidhi suugaan maxa u kala baxdaa tixiya tiraab waa si aan loo ilaamin wadataabay wada leeyihiin tixiya tiraab marka maxkamaddii maxaa loo odhanayaa marag iyo milad gar iyo gurur marka waxyaabaha caynkaa waxaa loo sameeyaa si aanad de way fara badan tahay iminka moogta dhiig iyo dhaqmo marka soomaalidu waxyaabaha waxay ereyga xaraf laba raacale waxay u soo celcelisaa si aan loo xasuusinoo murtida markay maxkamadaha qaadaysa markay murtida tirinaysa halkaasa ilaade gabaygiina qaafiyadii iyo uu ka soconaya miisaankii
sida adigubaad soo hadal qaaday rofeer daahir maxamuud xadii waxaa jira gabaygu miisaan culus buu leeyahay iyo xarafraac gabayada inta badan lagu xasuusto gabayaagii hore ee soomaalida waxaa ka mid a tilmaanta markuu wax tilmaamayo ee wax ku sifaynayo ammaanta ammaanaha waxaa ugu badnaa fardahay ammaani jireen geelay ammaani jireen gabdhahay ammaani jireen markaa bal hadda kuwa aad ka xasuusan tahay siyaasaddu way nagu cusub tahay siyaasadda waxaa ugu horreeyey jawhariyo luula yaa wadaniyadda ugu horreysa oo markay tilmaamayeen sida loo sameeyo kinaayadda alkinaaya ee loo shareero ayay sameeyeen nimankii gabadh bay ka dhigeen dhulkii laga qaatay reseferia gabadh ka dhigeen dadka soomaalida wacyigoodu siduu liitay sheeyay sifaynayaan ilain jaahil jidin iyo xoog male intaan jiifay wax dhan ma lay jaray jabay oo jilbis jeebka lay geli markaa gaaladii waxay markaa u sheegeen jawhariya liwlaaye jiirkay allajano aawada ma juursado waa reseferidii moogtahay markaa cabdilaahi xuseen dabshid iyo cabdilaahi meene fajac raggaasaa fifty four kii gobonimada bilaabay markii weerka la qaatay markaa wixii ka dambeeyey aan ooy albaabka xidhayo dagaalnimu haysa meel haliso hubkiisu hangoolihay baan hayay raggii ka tiriyey dabadood baa la qaatay markaa waxay noogu horeysay tilmaanta labaa ka sheegaya xaggani calaacalka calaacalka marka dulmiga inoogu badan cadaalad darrada ayaa inoogu badan hooyada waan ka exanaa haweenka waan ka exanaa marka haween calacalaya oo iska tilmaamaysa xaaladda ku dhacday oo jacaylkii ka calacalaysa jacaylku waxbuu dhalaa waa productive productivitisi haddii uu ninku qasaariyo oo uu abyus ku sameeyo dee khayr la-aantaa reerkii abuurtay uuna dadkuna ka garaabayn dhaqanku kama garaabayo raggii ka calacala waaninti maxaa deera cadgii halaabo jibjirayu cune dugaago ninkii lahana daydaa ya ibraahim garle marka dee waa taa inantii oy ka calacasha waxay tiri ubacdayda waranay arrinkayga liitow taladaan dhigi duufaayo axdigaan rumaystiyo ma araday jacaylkii ma ah beeleyxisii ma abaada geedkan wixiisa guran lahaa afarqaadkii socodkiiyo meersaday wareegii orgigii la naxshay raacda dhaqataa ku asqayse heestay ayaantii la gowracay isawaaday baan ahay cumul yararaan ahay cudur ugiunkamaba iniintiisii biqisho ayax berii soo maray eeluu ka tegay baa uurkayga jiifo anigoo arkaya naxankaygii daaqo macaan jeceshii oonsuna loo ursiiya malabka ee ku idlaatay baata aku inan rageedo waa garb moogtahay waxayga ka beer maarakiina weeye oorihiidinka ilaa ugubkaa ku dubateen urugadahay si agoonkaasi siskigoay aanadiisu aanadiina weeyaan abtirsiimadiisuna uturgaxsan weeye uurkeedu waa godob eed hooyo laga galay riwaayaddanoo gaariya uu sameeyey oo uu haweenka ugu dacweeya dee dhaqankeena u kaleexanaya labada ayaa tilmaantaas markaa fardaha marka waxa weeye marka ninka soomaaliga fardaha soomaalidu aad bay u jecleyd wakhtiyada horena wuxuu ahaa gaadiidka ay raacaan dibaabadahoogu
awrku intau goynaya intaastayrioodu yahay intaa socoodu yahay waa la sheegaya laakiin markay gaaladu yimaadeen dhulkan ferssaancadaali hora markuu raadka soo dhigay dhulkeenna imsaa faraska la siiyaa warkaa ma garayna yidhahdeen marka ragga ugu yaqaana waa xiinfinin neefkaad xadhiga haysaa xagla toosiyo neefku waa xaalad gooniya markaa sayidku iyo fardaha ugu haysta ammaanta iyo ninka la ydhaha raagowgaas oo balaayo ahaa laakiinse ninka cali bucul la yidhaaha ayaa laga yaabiyey markaa ninka cali bucul berigaa hore xalaal bay iska ahay dadku inuu wax soo dhaco xoolaha lagu helayay faraskani meesha khayraadka lagu soo furta tegaysa soo furaya gooluhuu ku xidhnaana guux weyn baa ka dhacaye oo gaajana uma timaadee magufreera dhacdaa halkan laabtiyo laabtiyo loogu iska galeenbaa raaxa lagu gomay macroos ladanba helmiya oo helmiya ammaantaa heli waaye habeenkiiyo waago kala hayinaya wuxuu yidhi bullaxaar guradeeda goorihii harawaad iyo gurahiis beerahayaa galabbu isku maray ma dariir gudgudaa ina sbiga flight bu ku ordaa buu ku leeyahay sayidka yaabay laakiin wuxuu ku tilmaamay haddana nayjarku ku tilmaamay oo waxyaabaan seen xasangelin dabeecadda markuu wax ku ammaanayo ayuu ku sameeyey wuxuu yidhi gugiisu aana gowro halgaraadka gudkiisa iyo guudkiibuu ka caddaday magalooluu waxlaa geedkaa kaloo xuna wax ka qurux badan kioo gawowna da'yargu haddana cadyahay markaa saas waxu tilmaamayaa markaa tii ammaanta ahayd ee gabadha lagu ammaanayay marka uu tilmaamayo kale markay tahay
carshigii jamaalka ayuu gaariye u tiriyey isaguna oo uu inantaa inan qurux badan bay arkeen inantaa qurux badan ilaahay inuu nin fiican oo dabeecadda ka qurux badan waxna haysta siiyo ayay ugu dacaynayeen waxay tidhi marka marka waxaan imika ka samayn doona haddaan idhaa ma bottom up baan ka bilaabna mise top down haddaan xagga sare ka soo bilaabno gabaa timaheeda timahay caweyskii cerifeeda u saartay haldhaayaduuna cawriyaan indhaheeda cawshaa sanqaroorka caynaba iriskeeda dhuxushaa ilkaha cadaana qoorteedan codagay cabaashadan sirisheen cabaaryadu gacmaheedan colagaa laabteedan reegaa kuulkeeda culusta aniguna tiniya cilib meel lacanaanta cadla quura kumaan arag ma codeera waa gabadh xishood baa u caadaa ya wax ka cawda maan maqan ma codeero waa gabadh xishood baa u caadaa cabdow tallaabana cotiyaan idhaahdaa markaa saasuu gaari u ammaanay abwaan daahir maxamuud xadi adi laftaada ayaa suugaanta tiriya waxaa jira wakhtiyo ku soo maray oo suugaantaadii aad ku xasuusato wakhtiyada waxaa ka mid a wakhti mushaharkaagii lagaa musuqmaasuqay maanse aad ka tirisay taa marka aad maanta nala wadaagto siday u dhacday midhihii aad ka tirisayse maxay ahayd sanadka wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo wuxuu ahaa koob iyo siddeetankii ayay ahayd markaa duugsiga saree xudur baan ilaa iyo siddeetankii koob iyo siddeetankii ka shaqaynayay markaa fasax caasimaad oo dhakhtarka xamar lay soo diray caafimaadkii yacquub nin la dhaho fiican baaba nin ragii geeyey aan walaal ahayn saaxiib ahayn imikaba waa dhakhtar yacquub waa lay daweeyey markaa dee fasaxii kabacdi magaaladii baan iska xamar ka dhammaysanay markaa umaan laba bilood kabacdi umaan iska noqday show waxaa layga baahnaa inaan yaasiin ladhaho imikaba u nool yahay dugsiyada haysan jiray inaan waraaqdan caafimaadka mariyo halkii maa la tegay war waxaa layidhi wasaaradii iskamaad ribood garin mushaarkii malid maxamed cabdalla la odhan jiray ninkaa nin wuxuu ahaa nin sar shuukay bay isku loodahayan ilaahay u naxariiso xasan baaqule nin ladhahaa ayaa jooga u nool yahay imika isagoo buxuu joogaa xasan markaa uu hiiday gabaygii baan ugu iri te waad calaacal badan tahay arji soo qoran bu ugu iri ninkay dee anagu calaacalka garanamayna dee markaa
waa inaad tix ku tilmaantaa markaa tix baan ku tilmaamo luqus gaba la yidhaaho ayaan habeenkii tiriyey luqus luquskuna markaa waxa weeye haa waa hadal yaroo sarbeeba oo kinaayo ah markaa waxaan ku idhi laflafiyo xariga gooni iyo laadadyo u gaara soomaali waa laanta sare lacageed baxay abidkeedba lama loodin jirin loo landiriraade taariikh la baan leenahiy dhaqan laxaad weyne imsaa rag laacibi yaqaan liminta gaashaanta axmed gurey wuxuu leeyay furiyey luqiyo baaruudo biqihii wuxuu lowga jaray xabuusta looyaansan waa tay axmaaradu liqeen laxamka qayriine daraawiistu lacibkay kaceen lega kufaartii watay koofi loo dhoowiye weyn luqunta gooyeene wamarna soo loodin waa loota iyo feedhe liishaanta xooggale haddaan luuqa lala joogsan sheekh bashiir ballaman liciyen odayaashadiisii leegada raggii sheegtay baan horarka laayeen lixdankiina ayaanbay ahayd leydhi noo timi waatay lamaanaha heleen laba israaci liibaan ilaa maantada liibintu waa tiye markaa isagaan ku riday isagu ma raaxo anu carab baan haya waxbu lahaa nimay dhalashadii laaqan tahay waa laciif welee baan ku idhi anigayse sheegaya nin yaraan ku laasimay hidiya dhaqan labeenaysan in la waakad looba loolaba yimaado waa lufaafnime nimankii hore aariyoogi hore u bedelay nin reer qoyo siciid nuur laydhaho ahaa meeshuu libaaxii ka tegay dacaw ka lookeeye kursigaba haddaa luuru fadhido waa lagood kale hadday garasha kaa lidato daho libaadhowde nimaan luquska kaa qaadanay looma laaqiyeen laadhus baad iga rabtaa ma ku idhi wax liqmuunku room waa labadaa kunde ya wax liqmuunku room bay dad qaar niriq niyeystaan haddaa luurka beelaydiin rumayga loo waayo luqluqiya haddaad iga rabtaan laa isiya beeno oo aad lugooyin wadaan xaalku waa lalana waa lalaab haddii aan u jir laxab kale u jaanin oo inaan wax lumin isagoo laxa ii dhiiba qarashkiga markaa sidii baa laygu siiyey waraaq yar bay qoreen yidhahdeen waa mashaqayste oo markaa dallacaaddii baa boqolkii riikordhaa layga reebay laakiin aan lacagtaa ii daran lacagteedu waa laygu siiyey ha laxaa ii dhiiba waxaa kaloo jiray gabay kale oo iyagana aad tilmaan ka bixisay taraq ama kabriidka midhaheygii maxaa ka mid ahaa maansadaas gabaygaana waxaan tirhi siddeetankii markaa xudur baan ka shaqaynayey markaa inayn suuq madooba kabriidka la geliyey markaa xamarkana dee taraq baa laydhaa markaa nin aan saaxiibbanahayn ducaalo laydhaa maxamed maxamed ducaalo denmark buu joogaa yaa ka shaqaynayey maxamuud xaaji cali alaa u naxariista nimankii baa ka soo kacay oo suuqii baan marmaray war baydhabo waa laga iibin waayaba taraqba inay suuq madoob baa la yergeliyey wixii digirtii soortii yaa hadhuurkii arbikidii oo markaa waxaa laga baqay qolooyinkani maacuunka iyo qolooyinkan kale laydhaha inji iyo waxaabaa laga baqaa yaa la wareegta wixii markaa ducaala ku yidhi meesha mayna tarqiibinin warkeen lacagta wey buuri wiiso ibi adigu guulwadaad u eg tahay buuri wax lagaaga ibi waayo markaa arrintaa waa ka xanaqoon guulada maahe waa sukurtaba la waayo ee digirtii la waayo ee dadka kacaanku dhiba baa ku yidhi waxay tiri markaa masadii daaqay cunaysiiyo markay daba harkii weeday waxay dama la oydaaba waa jeelka dowdabay caradeeda kii doonalaa looga dacareeyey dambarkeeda nimankii la hadaabta waayadani wax dumaale haatana nimaan duunya hayn jireen ragaan doobigii buxsamibaa dadkii heleen dabaaljoogsi weeyaan waxaa loo darbaatumiya digirtaa kuyii loo galaa dhuhur daraareed iyagoo dakaamoon haddana rubucsa soo duuban dhagaysay markaa dumarka hoydaan soorkordaa warkeeda iyadu digamas weeyaane canjeerada biyaa lagu dajaa subax diiftii mid kabriida ama taraqa kii doonaya daal ku iibsadeen dulmari wey sheekadu ninkii daalacanayowne haddaan hoosu daadaga ilmaad daliilqaysaan daalkii xoolihiini rag baa daaradhaabsadee amriig baa dalxiis loo tegay aadna loo degay baariis rag baa doortay oo diidan ruumanaya kuwa qaranka doorkan u kacay dabato weeyaane doxatadu waxay leynayaan dircidiinii wax jeelka loo dirahayadin doorkii soomaaliya darankii maxaa dabaqa kaa saaray isku duubnidiinii maxaa saa u kala daasi dad jecel haddii aad tiinuuriyo diirkeeda dacruuma maalin hasha daal ku dhicisane haddaan muruq dagaal gelin habaad daasa jebin waayo qoloqolada loo degay haddii lala damaashoodo dowladnimo inay baabaa tahay diintaygu dhaasha waxa ma gartay had iyo jeer haddaad arto meel qabyaaladu sidaa u duriyamayso oy cararayso oy shaqaynayso aad xoog leedahay meeshaa way baaba'ayso astaamay ku baaba'aysa markaa musuq maasuqa iyo qabyaalada iyo hantidan koror la iibsanayo hantida la cunayo iyo aan sii sheegay inay dowladnimadu baaba'ayso aad iyo aad ayuu mahadsan yahay intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo maanta marti uu inoogu ahaa abwaan daahir maxamuud xadi mawduucaanu kaga hadlaynayna uu ahaa suugaanta iyo tilmaamihii hore ee ay soomaalidu ka bixin jirtay kuna sifayn jirtay waxyaabaha ay ka hadlayaan kolba ee marxaladda taagan iyo dhinaca ammaanta guunyada iyo gabdhaha iyo dhinaca arrimaha siyaasadda barnaamijka waxaa idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo xalay waxaa qaaradda yurub ka dhacay ciyaaro ka tirsanaa tartanka yuruba liiga oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan kubadda cagta ee qaaradda yurub gaar ahaan naadiyada kubadda cagta gruubka ee kooxda roma ayaa guul muhiim ah ka gaartay naadiga kuluj markii ay shan gool iyo eber ku dardartay isla gruubkaas kooxda young boys waxay saddex iyo eber ku martay naadiga c s k ee sofia gruubka b kooxda arsenal afar iyo hal ayay kaga badisay mold dundag iyo rabin wen afar iyo saddex waxay guusha ku raacday robin wayne gruubkan arsenal ayaa hogaaminaysa halka gruubka ka horeeyay ee a ay kooxda roma hogaanka u qabatay gruubka c bayan liverkusen afar iyo labo ayay ku qabatay kooxdaha hobil bir sheva slavia brook saddex iyo labo ayay dirtay naadiga niis ee dalka faransiiska benfica gruubka d ayay hogaanka u haysaa waxaana ay isku dhibco yihiin kooxda rangers labadan koox ayaa ciyaartoodii xalay ku kala baxay saddex iyo saddex real sociedah ayaa hal iyo eber dirtay kooxda azy alkamar napoli laba iyo hal ayay kaga farxalatay kooxda rieka lester city afar iyo eber ayay ku dharbaaxday braga zoria iyo a e k etens afar iyo hal waxaa ku badisay etens kooxaha waaweyn intooda badan waa ay badiyeen marka laga reeba a c milan oo guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ay soo gaartay markii ay saddex iyo eber kula khasaartay leil weliba iyadoo milan ku ciyaaraysay gurigeeda saddexda goolba waxaa ka xareeyey laacibka weerarka uga ciyaara leil yuusuf yaziji kooxda milan afar iyo labaatan kulan oo xiriir ah lagama badnin marka laga reebo kulankan tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka celtic iyo braga waa sparta baraha waxaa afar iyo hal ku badisay kooxda sparta baraha viareal iyo macave tel aviv afar iyo eber viareal ayaa ku badisay kooxda tottenham saddex iyo hal ayay dirtay lodogret sidoo kale royal antwerp iyo lask hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda lask dhowr kulan ayaa ka dhiman gabagabada wareega koowaad ee tartankan kooxaha soo baxana waxa ay u gudbi doonaan soddon iyo labada kooxood ee tartanka ciyaari doona wareega xiga dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ay wadajirka ugu wada luuqeynayaan asmo cumar iyo cabdi cali bacalwaan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waaya halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacadan idaacad lamid a isugu iman doona waxaanu idin leennahay sidaa iyo nabadgelyo